ahlan wasahlan oo marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wbarakaatuh dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibaal dhammaantiin subax wanaagsan meel walbaa joogtaan kusoo dhowada barnaamijka iminkan qoyska dhegeystayaal si toosa inoogu bilaabanayo waa maalin taarikhda ku beegan tahay siddeedda bisha labiitobnaada disembar sannada labada kun labilabaatanka oo maalin khamiis ah alaabaha arrimaha qoyska dhegeystayaal nooga barateen inaan barnaamijka khamiis walba halkan aan u soo bandhigna dhegeystayaasha una soo qaadano qodobada markaas ugu muhiimsan oo dhegeystayaasha loogu talagalay iyadoo saaka qodoba xiise fara badan aan diiradda saari doono isdul istaagi doono qodoba ee dabcan inta badan waalidiinta diiradda saari doonta iyo weliba caruurta iyadoo hadda wakhtiyada markaas iskuullada xiran yihiin sidoo kalena ilmaha inta badan fasaxyada ay u badan yihiin ayaa dabcan barnaamijka saaka ku eegi doonaa waxaa markaasi laga doonaya qoyska iyo sidoo kale waalidiinta iyo caruurta waxaa ka go-an waalidiinta iminkan ay ku baraarugi karaan una soo jeedi karaan caruurtooda ama ugu soo jeedi karaan dhegeystayaal doona dhegeysta ilaa inta laga gaaray tobanka iyo barka barqanimo hadduu eebaha raali ka noqdo saaxiibada waa qeybaha dambe aragtidooda fikirkooda dabcan hadduu eebaha raali ka noqdo saaxiibada ku sugan nairobi hal eber shan dhibic sagaal halka kuwa mombaaso ku sugan iyo sidoo kale nawaaxigeeda kuwaale keliifa dhammaan ay naga dhegeysaneen hal eber saddex dhibic shan saaxiibada ku sugan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootida saddexdaba iyo sidoo kale tanarifa masalaani waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal halka kuwa ku sugan wajeer habasweyne naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera sagaashan toddoba dhibic shan baled xaabad sagaashan toddoba dhibic shan halka suufta sagaashan toddoba dhibic shan saaxiibada sida tooska aalada ah sida aaladan waa tooska nagala socda live streamka idaacadda www star f m c o k halkaas ayaa si toos ah oola socon karta barnaamijka imika sida tooska ugu jiro yuusuf qaybta gacantaada midigta ayaa click ka siinaysa halkaas ayaa kala socon karta barnaamijka live ka dhegeystayaal imikan waxaa hilmaamay saaxiibada madogaashi balambala iyo sidoo kale meru isyelo waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex intaan barnaamijkaan dhegeysanaan iminkan gudagelin aan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ah m coba waa shirkad iibisa telefoonada gacanta waa gacanta iyo weliba aaladaha ceedceeda cid weliba ay awoodi karto cid weliba ay iibsan karto sidoo kalena hamahu qofka ku heli karo ama ku qaadan karo si aad u iibiso macaamiilka waxa uu u baahan yahay in uu keliya uu bixiyo qayb hormarisa iyo weliba cag maalinla ah dhegeysan cid weliba hal mar ayay gadan kartaa dabcan gadan kartaa qofna hormaris ayuu iska hormarin karaa oo in yar in yar ayuu bishii iskaga bixin karaa mise maalinihii masbuuci keliya boqol shin ayaa maalinlah laga laga doonaya qofka hadduu wax iibsanayo inuu in yar in yar iskaga bixiyo himkooba dhegeystayaal qofka hadduu iibsanayo wax ama telefishinka cadceeda wuxuu mar laga doonaya qofka inuu bixiyo afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo hormaris ah ugu cusboonaysiinaya gurigeyga ama gurigaaga dhegeystayaal shaashada cadceeda afar waa twenty four solar t v inch oo wadata iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeysta telefishinka waxaa kaga faa'iidaysan kartaa koobka dunida iminkan aadka looga daawanayo sidoo kale nagala socdo shaashadaha waxaa dunida haatan isha dhammaan loogu wada hayaa tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka ee dalka gadar iminkan ka socdo ciyaaraha waxaa kala socon karaysa telefishinka cadceed adigoo gurigaaga joogo dhegeysta ma baahnid inaad socdaalla ka tegto mise aad meelo kale kusoo wakhtigaas kaga loomiso lagaba inaad dhibaato ama burca taha xitaa dhexda kaaga dhacan intaad leedahay ciyaaraha iyo musalsalada xaafadaha deriska iyo meelaha kale aan ka soo daawanaya adigoo heli karto m coob ah oo inyar inyar iskaga bixin karta dhegeysta dhegeys waxaa jira kooxaha howlgelinta ah oo laga yaabo inaad ku aragto waddooyinka deegaanka macaamiisha waxay helayaan funaanad bilaash ah oo markaad iibsato telefoonka waaraa lahdo telefishinka dhegeystayaal in qofka si wacan lagu soo dhaweynayo kadibna la siinayo wuxuu u baahan yahay dhegeysta xusnow inaad adeegan ay ku keeneen iskaashata ee ka dhexaysa sida m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka dhegeystayaal maanta la xiriir m coba soo iibso telefishinka cadceed yuruba agabka kale muhiimka ah ee m coba ee kuwaasha dhegeystayaal kale xiriir nambarkan eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal iminkan barnaamijka dib aan ugu soo noqona dhegeysan idaacadda star fm codto gobolka waqooyi bari dhegeystaan sida ee aan la wada soconaba misaan ognahay bulshada waxay ka kooban tahay dhegeystayaal qoys qoyskuna waa afraad ka kooban waalid iyo sidoo kale ubadkooda waa afraad ka kooban dhegeystayaal waalid iyo sidoo kale ubadkooda haddaba wanaagga ama dabcan xumaanta ay bulshada leedahay waxay saasi ama sees u noqon kartaa qoyska inta uu ka kooban yahay taasi micnaheedu dabcan waxay weeyaan haddii qoysaska bulshada ay ka kooban tahay dabcan wanaagsanaanteeda waa hubaal in bulshada horumar ilbaxnimo ee ku dheehan tahay ay markaasi ka gaarayso sidoo kale haddii ay qoysaska xumaan waxay bulshada ku habsanaysaa dibudhac iyo weliba khilaaf iyo cadaawad dhegeystayaal haddaba haddii ay markaasi aan aqoonsannahay misaan fahamsannahay wanaagga bulshada markaas cid weliba in ay ku naalooto isfahantana inuu ku xidhan yahay wanaagga qoyska iyo weliba bulshada ay ka kooban tahay haddaba inta badan waxaan aaminsannahay waxa ay bulshada u baahan tahay laakiin mala socotaa bulshada in qofka asaga ay ka bilaabato waa marka laga hadlayo qoyska in bulshada asaga nafsadiisa ay ka bilaabanaysa waana qoyskaas aaskiisa marka hore qaybta dambaan ku firin doona dhegeystayaale in xiriirka marka hore uu doonayo in asaga inta bulshada la gaarin labada qof marka hore ay ka dhexayso iyo sidoo kale ubadkiisa mise caruurtiisa ay ka kooban tahay waxaa haboon in marka horeba qoysasku awood ay saaraan sidii ay wax hagaajin lahaayeen mise diiradda u saari lahaayeen afraadda ay bulshada ku soo kordhinayaan ama waxay markaasi soo kordhinayaan bulshada dabcan laga yaaba dee kale dadka inay kala deegaan ay yihiin laakiin deegaankaasi in deegaanka dabcan xaafadaha qaar mararka qaar laga yaaba inay kala fiican yihiin xaafadana sidoo kale laga kala cabsoodo laakiin maxaa keenaya inta badan sida hadda marka bulshada dhexdooda isku dhex minato waxaa mararka qaar laga yaaba in tusaale sida hadda gobolka waqooyi bari markaan ka hadlayn markaan ka hadlayno fiirinayno bal afraadda ama waxaa laga doonaya qoyska inay markaasi ku wanaajin karaan mise kusoo kordhin karaan maxaa ka mid ah markaad fiiriso ilaa waxaa aan ka hadlayno waa ubadka iyo sidoo kale waalidka haddaba sida qoyska ama qoyska loo hagaajin kara dhegeystayaal ayaa barnaamijka saaka darada ku saari doonaa iyo waxaa inta badan inta badan inta badan dadkanaysan fahamsanayn iyo sidoo kale waalidka waa qoyska markaan dirada ku saaren dhegeystayaal oo sida horeba aan kuu sheegay qoyskuna waa afraad ka kooban waalid iyo ubadkooda haddaa laba cunug qabto iyo haddaa saddex ilmo qabto iyo haddaa afar iyo shan lix toddoba qabto sideed qabto alxamdulilah laakiin kaalintee ka gashay markaad fiiriso bulshada dhexdeeda markay iskuullada furan yihiin markay dagac madaariista ay furan yihiin iyo sidoo kale markay xiran yihiin dhammaan waa dugsida dugsiyada dhegeystayaal balka arrinta bulshada waxaa kusoo korin karta dhegeystayaal laakiin marka hore halkan khubarada waxay marka hore fiirinayaan iyo waxaa inta hore laga doonayo qofka in marka hore uu diradda saaro marka laga hadlayo qoyska inta badan waxaa u naqaanaa keliya laba qof oo meel fadhiyo laakiin waxaa hilmaamnaa inta badan waalidiin dabcan caruurta ama ubadka marka hore intaada qoyska aan la dhisin ama wuxuu leeyahay qoyska intaaba dhisinba waxaa adiga bulshada kusoo korinaysaa oo inta badan qofka la doonaya in maskaxdiisa ku soo codo laakiin waxaa khubarada sida halkan alayman alcadaala oo ayman cadaala wuxuu sheega dabcan leeyahay waa dabcan nin carabeed oo halkan aad uga faallooda nimaha qoyska wuxuu halkan ka hadlaya u leeyahay ilmaha dabcan inta badan ma xasuusano oo waxa aniga aan soo kordhinayno bulshada laakiin waxaan firinaa labada qof waa tusaale ula jeedo waa zawjada iyo zawjka dhegeystayaal zawjada iyo zawjka inta badan aan fiirinaa mise gabadha iyo ninka iyo wuxuu leeyahay dadka ay fiiriyaan kadib waxaa soo raaca ilmahaas yaa dhale laakiin inta hore barbaarinta deegaan qaab markii loo fiiriyo wuxuu leeyahay waxaa laga doonaya maxay tahay marka hore inta aan qoys la dhisin waa in dadka rabaan ama dadka rabaa inay qoyska dhisaan ay aad uga bara dabcan uga baaraandegaana leeyahay in qodobadan soo socda dhegeysta waa qodobada hadda markaas aan ku eegi doono barnaamijkee qodobadan waxaa markaasi ka mid ah akhlaaqada dadka aad doonayso in aad kula noolaato adiga dabcan akhlaaqdaada in lagu xadgudbo maragtida la leeyahay in lagu waxa gudba marti adiga iyo dabcan qoyskaada laakiin maxaa keenaya in qoyskaada haddana iyo tillaabo oo kale uu qaado mise qof kale ama dad kale uu ku xadgudbo waa akhlaaqda dadka inta ay rabaan inay noolal la wadaagaan qofka uu marka hore ogaadaa maxaa aniga soo korinaya maxaan dhisaya maxaana markaasi ku baraarugaya in deegaanka markaasi ama bulshada dhexdeeda aan looga dhex faa'idi karaa dadka hadday tahay gabadha hadday tahay adiga ninka ah iyo sidoo kale hadday tahay ubadka adiga ay dhalayso mise ubadka markaasi guryaha kuu joogo akhlaaqda waa shayga muhiim ah laba laga doonaya marka hore inay asaas u noqoto bulshada sidoo kale u noqoto dadka guryaha markaasi jooga waa dadka markaasi waalidiintan ka hadlaya dhegeystayaal iyo caruurtooda in marka hore ay ka fahmi karaan kana dhexli karaan caruurta waxay maamulka ay ku hagayaan caruurtooda ka dhexli karaan fahmi karaan halka lagu maamulay caruurta in ayagana wax ku maamuli karaan markay dibadaha ka joogaan misle markay goobahooda waxbarashada joogaan misle markay bannaanada joogaan dhegeystayaal caruurta kale la ciyaarayaan qoysaska ay ka soo jeedaan iyo sidoo kale fahamkooda taas ayaa micno u noqon karaysaa in wax walba qofku cunuga tilaabada uu ku qaadayo mise gabadha tilaabada ay qaadayso ama ninka tilaabada u qaadayo in wax weliba ay kala dambeyn ay u noqon karto mise fahmi karaan tusaale markaan ka hadlayna taasi dhegeystayaal in qofka qofka kale wax wanaag uu ku dhaqi karo haddii gabadha wanaag lagu dhaqo caruurtana ubadkeeda ayada guriga u joogto inay ku dhaqi karto haddii taasi la waayo dabcan waxaa markaasi ka soo baxaysaa waxyaalo fara badan oo inta badan dadka ay markaasi guryahooda ku dhaqin tusaale in ninka gabadhiisa wanaag uusan farin tusaale in gabadha sidoo kale ninkeeda wanaag ay farin iyadana waxaa halkaasi ka soo baxaya haddii labadaasi waalid ay ka soo baxaan ayagoo wanaag aansan isfaraynin in caruurtana wanaag aan la farayni dhegaysteen kow waxay noqonaysaa in caruurta loo labisa salaaddii la kala diro laba waxay noqonaysaa in caruurta la kala canaanto sidoo kalena ay markaasi guryada ku kala galaan kadib waxay noqonaysaa in caruurta laga warahayin afar waxay noqonaysaa in waalidiinta inta badan ay isku taxlujirin waxa ilmaha tilaabada iyo weliba waa tilaabada ay qaadayaan waa dabcan waa asxaabta inta badan laga doonayo in wax badan u fahmaan bulshada mujtamaca waxaa qofka uu kusoo korin karo dhegeystayaal marka laga hadlayo dhegeystayaal afraadda bulshada inta badan laga doonayo waxay ka kooban tahay waa sidaan kuu sheegnay dhegeystayaal waa bulshada waxa soo kordhinayso iyo waxaa markaas looga baahan yahay asxaabta ay la soconayaan maxaa yeelay rasuulkeena salawaatullahi wasalaamuhu caleyh wuxuu yidhi midkiina ha iska fiiriyo cid uula saaxiibayo mid cidda ula soconayo bal ka warna adiga dabcan haddii waalidkii adiga waalidka ahaa haddii adiga ninkii ahaa oo dabcan cidda xun aan la socoto mise dad xun aan la socoto bal ka warran see doonaysaa in ubadkaada mise marwadaada mise gabadhaada in ay wax wanaag ay guriga ay kaaga wado mise ay kaaga heyliso dabcan halkaas way ku adkaanaysaa in heelka inkastoo dumarka haddana ay kala duwan yihiin mararka qaarkood xitaa ragga ay dubaan mise ragga wadada saxda ay ku soo ridaan haddana dadka isku mid maa laakiin inta badan waxaa leeyahay qofkan waa in astaan uu noqdaa waa in astaan meel loogu imaadaa waa qof meel loogu ogaan kara qof la fahmi karo qof markaas kudayasha mudan inuu inta badan noqdo ninka laga doonaya weliba gabadha taasi ayaa su-aal iyo waxyaalo fara badan uga bixi kartaa mise jawaabo raalli ahda waa jawaabo sax ay u heli karaan caruurta ama ubadkaay u heli karaan markii la arko aabbo waddada saxda ku socdo oo aan saaxiibo qaldan la soconin saaxiibo xun aan la soconin saaxiibo dhibaato xun dhibaato keenayan ay weliba saaxiibo laga soo sheeganayo bal ka warran adigoo waalid ah bal ka warran adigoo ubad leh adigoo nin markaas sharaf leh reer leh ka warran rag xun haddaa la soc socoto wax looga sheegayo dhibaato laga sheegayo dad dhibaato u geysanayo bulshada dhibaato u geysanayo oo haddana lagu dabaxanto lagu yidhaho war ninkii cabdi ahaa dadkaas ayuuba la socdaa soo marka caruurtaada bal ka waran adigoo dhibaatada lagaa sheegay mise saaxiibadaas cun laga yaaba xitaa inaan waxba aad geysanin mise laga yaaba inaad dhibaato aad geysanin mise dadkaasi keli aad iskala socoto waxaada qashinka iyo wixii kan laga yaaba keli inaad iskala cunayso laakiin nin saafi aad iska tahay oo keliga fadhigaas iyo doodaas iyo sheekadaasi keliya inaga dhexayso laakiin bulshadii hadhow sas bay kaa qaadayaan way kaa kala didayo way kaa kala carray xitaa caruurtaada dhibaato u keeni kartaa waa inta badanna caruurtaas waxaa ku dhacan in la takooro waalidiinta ay dhahaan maxaa ilmaha ula socotaa maxaa ku dabadhigay ilmahaas inta badan waa la arka gobolkay ka dhacdaa waxaad markaas subcad xumo u keenaysaa bulshadii iyo sidoo kale adiga qoyskaada inta badan waxaa arkaysaa in xitaa reerarka qaar ay ka guurayaan xaafadii ay degnaayeen xaafada kale ay degayeen maxaa keenaya waa adiga markii dambe isfahmaysa oo leedahay xaafadii wax qaldana laga hastaa waa in caruurtaada iyo weliba reerkaa la guurtaa bulshada waa in ay fahantaa waxaa qofka looga baahan yahay dhegaystayaal intuu markaasi cid kala fiirin laakiin marka badan waxaa arkaynaa bulshada asagoo qofka isa sixin mise qofka xitaa waxyaalo fara badan ay ka qaldan yihiin inuu qof dad kale uu saxayo haddaba sidoo kale waxaa ka mid ah dhegaystayaal markaan fiirino diinta sidee markaas ay ku yihiin war adiga dadka bulshada aad la degan tahay madad markaas wanaagsan baa madad markaas isfahmaya madad markaas nabadda diinta jecel baa
نبقى نتلو القرآن به waxaa sidoo kale waxaasoo dhan waxaasoo dhan waxaasoo dhan dhegeys markaad fiiriso waxaasoo dhan waxaa marka hore beendhahayaa dhegeystaal inta marka hore la fiiriyo bal ninka wuxuu asaga hore marka hore tilaabada ama lugta ula galay ma gabar diin qabto ama gabar diin leh ayuu marka hore faraha la galay mise guursaday gabadhana sidoo kale may- may guursatay nin diin leh oo dabcan labada dhinac xumaatada iska reebi karaan sidoo kalena wanaag isfari karaa isdardaarmi karaa xitaa haddii qaladaad qaladaad ay dhacaanna isdaba qaban karo ama is ilaalin karo haddii taasi ay dhacdana dabcan waxaa halkaasi hubaal ama ka soo bixi karaa ubad wanaagsan ubad fahansan diinta ubad markaasi caruurtooda raallihada waalidiintooda fahansan waxa ay ku barbaarinayaan mise ku abaabinayaan salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waa nabi maxamedeh wuxuu yidhi nabigeennu inaad markaas wuxuu dabcan dadkiisa ummaddiisa kula dardaarmay inay dadka guursadaan ama labadana ay isguursadaan cidda ahlu diinka ah rag iyo dumarba laakiin haddaa gabar diin leh guursato ka waran wanaag haddaa adigana nin diin diin leh aad guursato ka waran waa wanaag ilan hadhow waa ku faraya wanaagga xumaantu kaa reebaya dhibaato weliba kula soo wajahdo kaa dabcan kaa difaacaya tilaawo weliba qaldan ayaa qaado kaa til- ka- dabcan kaa difaacaya wax walba wanaag ayuu markaas inta badan kugu dardaarminayaa kadibna wixii wanaagaad ka barata adigana caruurtiisa ugu ko- barbaarinaysa uguna wanaajinaysa uguna horumarinaysaa bulshada waxaa noqonaysaa dadka markaas uga bilaacda wanaagsan sidoo kalena uga aftinka badan يرفعنا laguna faratafiiqo dhegeystayaal إتقاء isla ninka haddii gabadha ay noqoto gabar diin leh gabar fahansan diinta gabar markaas ahlu diin ah gabar khayr jecel waxay kadibna faraysaa ninkeeda wanaag waxay u sharaxaysaa wanaagga waxay u tilmaamaysaa waxyaalaha markaasi qaldan inay ka fogaado way u nasteexanaysaa ilaa markii dambe uu ka baraarugo in dab- in badan waan aragnay gabdho markaasi raggooda inta badan khayr u sheego wanaag u sheego soo dhabeeyo الأنفس فيه لنا قوت xitaa mararka qaar xitaa kaaga sheekeynayaan oo ku xitaa ninka kuleeyahay war gabadhay waxa mangolaniyo يغفر في اليم الحوت si nasteexa si wanaagsan si muran qayli buuq aan lahayn bay gabadha markaas waxay ugu sheegaysaa ninkeeda ay ku leedahay xabiibi in adeer macaana ka daa ka fogow ka joog dhibaatay noo keenaysaa ka daa waa lagu caroonaya yaa lagu caroonin war u kaadi waa laga fiican yahay wax kalaa ka fiican baan ku haynaa
وحالات waa gabadha markaas diinta leh dhegeystayaal جلسات bal ka baran gabadha ninkaasi ninkeeda ga- dabcan xitaa wanaajinayso wax u dardaaminayso wax wanaagsan u sheegayso عيد qalbiga u dhisayso xumaatana markaasi ka ilaalinayso kana fogeynayso bal ubadkeeda ka waran haddiiba ninkay gacanta saas ugu dhigtay ama wax walba u sheegayso wanaag xumaanna ay ka fogeynayso bal ubadkeeda halkey joogaan bulshadaas waa midda markaas wax lagu soo kordhin karo xitaa ku dayshay mudan yihiin xitaa caruurtaada waxaa markaas hubaal ah in ay caruurta kale xitaa la dhihi doono xaliimaay mise xaliimoy ilmaha wixii ha kula bartaan laakiin koormaa la helaya koormaa la gaarayaa laakiin waa markii laga dhex arko bulshada dhexdeeda waa markii cid weliba ay ogaato ninka kaalinta saaran iyo gabadha kaalinta saaran iyo ubadkaasi u dhexeeyo ma aha keliya waxaa laga hadlaya dhegeysta afraadda oo qofka inta badan uusan fahmaynin waxaan keli fahmaynaa ama qofka uu ka hadlaya xaas gabadhii warinkii naagii waxa sheekadaas ma aha waa sax laakiin maxaa dadkaasi dhex yaala inta badan aan ka soo hadlin waa la isku dhacay waa la- waa la isbuuqay waa la dagaalay saan baa la iska rabaa saan baa la isku sameeyey ma aha laakiin taasoo dhan wax badan ayaa wax badan baa ka horaysa in qofka labada qof ay ogaadaan bal waxa dadka ay ku soo korinayaan iyo waxa looga baahan yahay iyo sidoo dadka ay uga nabadgeli karayaan iyo sidoo bulshada waxa ku soo korin karaan qaabkay wax ku soo korin karaan ka hormayna fahmayaan dadkaas inta badan dadka waxaa laleeyahay badinkooda ma fahmaan marka in la helo qoysas shuruudahan ee ku dhisan ama shuruudaha haddaan ka soo hadlayna ku dhisan dhegeysa waxaa laga maarmaanahi in waalidka uu aad waa aad iyo aad isku taxallujiyo barbaarinta ubadkiisa sis markaasi sees ay uga dhigtaan dhaqanka wanaagsan dhegeystayaal haddaba qofka suu sees uga dhigan karaa dhaqanka wanaagsan haddii asaga markaas uu isfahmo haye kow waxaa ka mid ah runta ixtiraamka iyo sidoo kale barashada barashadee waa barashada mac- dabcan culuumta dhegeysta diiniga iyo tan maadiga ah dhegeysta laba qof laga doonayo in بالذكر caruurtiisa uu ku barbaariyo sidoo kalena reerka markaas ay ka dhex jirto xitaa haddee labadaba waxba aysan garanaynin waa in tilaabo iyo juhdi dadaal fara badan ay ku bixiyaan فيه منافعنا
dabcan waalidiinteena xitaa iskuul may soo marin lagayabaa keli dugsi iyo qur-aan inay soo sabcan soo barteen iskuulladan hadda mar dhow bay bilaabeen wixii saasna dabcan waalidiinta faraqa ee dabcan way ku dhegnayeen caruurtooda oo dabcan daba- ay daba joogeen بل يقوت bulshadan way wanaagsaneed oo waa fiicneed oo wata- xitaa farta la isku fiiqi jiray والطائر laakiin hadda maxaa markaas isbedelay oo dadka inta badan qoyskay u fahmi laayihiin في اليم الحوت يستغفر في waa in waalidka uu fahmaa ilmaha loo dhaqmaa sida markaas loola dhaqmo waxna looga dhaadhicin karo dhegeystayaal laakiin waxaasoo dhan haddana fiiri waxaa lagu leeyahay waalidka waa in uu fahmaa sida ilmaha loola dhaqmo waxna looga dhaadhicin karo waa laba qodob dhegeystayaal ilmaha waa in la- sida loola dhaqmi karo waxna looga dhaadhicin karo laakiin haddana way soo noqotay calaamadii baa dib u soo noqotay kow waxay haddana bilowday koor maa haddana سامعنا waa markii marka waa markii la helo n- gabadha ama ninka in ayagana si wacan ay iskula dhaqmi karaan is waxna iskaga dhaadhicin karaan ayaga haddana sheekada kusoo noqonaysaa waxaa leeyahay haddii la heli karo waalidka uu fahmi karo in caluurtiisa si wacan oo la dhaqmo ogoo wuxuu la dhaqmayaa gabadhiis- gabadhiisa ama xaaskiisa mise marwadiisa ayuu si wacan si qurux badan si wanaagsan oo la dhaqmaya laakiin haddii la waayo ninka wax uu la dhaqmaayo inuu qaab wanaagsan ama qaab qaldan ama qaab qaldan inay tahay waxaa taasi jawaabi daliil kugu tahay in caruurtiisa si wanaagsan uasan ula dhaqmo إذا هم bal هجرنا dib u noqo haddana maxaa bulshada soo korinaya
غرق بي saaxiibada sharafta qaayaha qadarinta inaga mudan arrimaha qoyska dhegeysan bal halkaasaan kasii ambaqaadno qodobadan saaka deerada ku saaraynay iyo waxyaala markaasi dabcan inta badan aan doonayna in aan fahanno
فينا تثرينا bal saaxiibada gadaal dhegeysta inooga soo biiray iyo weliba kuwayna la socday dhegeystayaal oo arrimaha ka dhegeystayaal saaka qoyska aan kaga hadlayna kuna kaga hadlayna dhegeysta sida markaasi aan wada ogsoonnahay bulshada waxay ka kooban tahay qoys qoyskuna waa afraad ka kooban waalid iyo weliba ubadkooda haddaba wanaagga ama xumaanta ay bulshada markaasi leedahay waa seese ay u tahay qoysaska inta ka kooban tahay taasi micnaheedu waxay weeyaan haddii qoysaska bulshada ka kooban tahay ay wanaagsan yihiin hubaal waxaa bulshadaasi horumar ilbaxnimo ay ku dheehan tahay inay ka gaari karto wax waliba tilaabo ah ay ku dhaqaaqayso sidoo kale haddii qoysaska xumaan ama qoysaskaas markaasi ay xumaadaan waxaa bulshada markaasi ku habsanaysa dib u dhac khilaaf iyo weliba cadaawad dhegeystayaal waxyaalo fara badan baan ka soo hadalna laakiin sidaan ku sheegin barnaamijka inta aan anaga diiradda ku saarno waxay markaasi ah, diiradda ku saareen qoys laakiin qoyska ubadkiisa saaka waxay mujtamaca ama bulshada markaasi kusoo korin karaan kaga faa'iidaysan mayna fahansan yihiin iyadoo haddana barnaamijka uu dabcan isku soo noqnoqonayo tusaale sida hadda dhegeysta barnaamijka markaan ka hadlaynay waa in waalidka fahmaa sida ilmaha loo- loo- loola dhaqmo ويد حفظ waxaan sidoo kale laga doonaya waalidka waa inuu markaasi ka dhaadhicin karo ama wax uu markaasi fahansiin karo laakiin haddana way soo noqota dhegeyso waxaa leeyahay waalidka markuu wax fahansiin karo mise uu ka dhaadhicin karo gabadhiisa wax muu ka dhaadhicin karaa gabadhana ninka wax may ka dhaadhicin kartaa haddana ma isfahmi karaan oo dabcan si wanaagsan ma iskula dhaqmaayaan haddii labada qof la la arko inay si wacan iskugu dhaqmayaan caruurtana halkaasi si wacan bay kula- ula dhaqmaan bulshadana si wacan bay ula dhaqmaan laakiin intaas haddana waa mid waa kuwa markaasi fare ku tarisa taasi ay markaas waalidka ka dhigi kartaa mid markaas ugu firfircoon caruurtiisa bul- iyo weliba mujtamaca ama bulshada u firfircoon una danqanayo haddii markaas ubadkiisa uu hagaajiyo sidoo kale qoysaskiisa ama xaaskiisa haddii xaaska sidoo kale ubadka hagaajisana iyo ninkeeda ah waxay sidoo kale ka qaata kaalinta koowaad in caruurta ay wax badan ka qaban karto hagaajin karto dhegeystayaal waxaa maqli jira qoon hagaa dabcan waa qoo- waa qoon xun waa dabcan raalli ahada waa qoon ho- waa dabcan qoo- waa qoom hoggaan xun iyo qoys hooyo xun midna ma hana qaadaan منافع جاه laakiin s- maxaad u leedahay eh, qoys hooyo xun midna ma hana qaadaan mise ma hana qaado يزهو بقصر laakiin maxaa loo dhahaynin aabbo xun midna ma hana qaado bal fiiri waa halka markaasi laga doonayay aas-aaska halka ubadka ay joogaan oo ubucda dhegaystayaal uu markaas qoyska uu ka ballaarto kana hagaago bal hadda qoonka laga hadlay dhegaystayaal waa bulshada waa buj- mujtamaca waa bulshada markaasi dhexdooda isku dhex nool laakiin haddii qoysaskaasi wada hagaagaan wada saxaan wax weliba qalad ah waxay markaasi ha- u hagaajinayaan una naxayaan una d- danqanayaan bulshada mujtamaca inteeda badan haddii xaafadaha ay tahay iyo haddii magaalada tahay waxayna markaas u noqon karaan mid tusaale inta badan u qaaban karaan laguna da- lagu dayan kara dhegeystayaal يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه waa inuu markaas waalidka had iyo jeer la socdaa waxbarashada ilmihiisa waxbarashadiisa iyo sidoo kale waxbarashada gabadha haddii waxbarasho gabadha aysan lahayn asagana waxbarasho uusan lahayn waa in markaas fahmaa waxbarashada laga hadlayo midda diini sidoo kale midda aan diiniga ahayn kuna booriyo waxbarashada sida isaga ah uu u ballanqaadayo haddii caruurta markaasi wax badan ah, dabcan waa natiijo wanaagsan ay keenaan inuu amaalin ka- dabcan abaalmarin doono caruurtiisa kaalimo fiican hadday ka soo galaan kana dabcan kana dhammayn doona ballanqaadadiisa caruurta hadday kaalimaha wanaagsan ka soo galaan tartanka qur-aanka hadday kaalimaha wanaagsan ka soo galaan dugsiyada hadday kaalimo wanaagsan ka soo galaan dhegeystayaal dhanka madaariista okay taasi maxay markaasi ka tarjumaysaa dhegeystayaal haddii dugsiyadii madaariistii iskuullada laga soo hadlay oo markaasi lagu dhiirigelinayo caruurta waxay ka bilaabanaysaa asaaska cuniga in markaasi waalidkiisa wax badan uu ka fahmi karo waxaa ka mid ah runta ixtiraamka iyo weli sidoo bara- iyo sidoo kale in wax badan casharo fara badan uu ka baranayo waalidka uha markii dambe cumudka ama ubadkaasi ballanta sidoo kale uusan ka bixi doonin ilaan aabbihii hooyadii ayaa markaasi ballanta u fuliyey wax yar xitaa haba yaraatee inay markaasi ku daazinayaan mise ay siinayaan caruurtooda تجويد حفظ waa halka laga doonayo sidoo kale aysan warwareejinayn caruurta ay dhahayaan maanta ku keenaya berri aan ku keenaya berri dambe aan ku keenaya kana fahmaya uba dabcan waalidka afkooda waxa ka soo baxayo waa dabcan haddii loo baahanya bulshada inay markaasi horumar gaarto waa in waalidka uu ogaada hooyada ay ogaato aabbahana uu ogaada waxa afkiisa uu ka soo baxayo ama waxa afke- afkeeda hooyada ka soo baxayso balse aysan ahayn inay ku madadaalinayso mise ay markaas doonayso in been ay ku dhiirigelinayso taasi marna isma qabanaysaa laleeyahay waa tan inta badan beenta caruurta ayagoo yaryar ay bartaan حوجوا يستغفر maxaa keenay waalidka anaga ma lahayn oo been buu sheegaya maya waalidka sharaf karaamo mudnaan qadarin ixtiraam ayay inta badan mudan yihiin laakiin been ma sheegayaan waxay mar- balse jecel yihiin in caruurtooda ay ka dhool- ay ka ca- ee dabcan ka qo- ka farxiyaan ka dhoolo cadaysiyaan ama u dhoolo- u dhoolo cadaysiyaan caruurtooda ama ay u dhoolo cadooda eh, u dhool- loo dhoolo cadeeyo caruurtooda ama caruurtooda ay farxaan haa laakiin taasi waxaa la leeyahay waxay markaasi ku madadaalinayaan wax aysan qabanaynin mise u qabanaynin cuniga waxaa maanta loo samaynaya ballan oo hooyada qaadaysa mise aabbahu qaadayo balse uusan fulinaynin يزور bil ayaa saa ku wadaya bil kale ku wadaya sanad ayuu ku wadaya in- ilaa markii dambe cunuga uu ka fahmo in aabihii ama hooyadiis ay been ay u sheegayso marka maxaa diidayaa in cunuga marka mujtamaca bulshada laga dhex arko in bul- been ay ku sheegayaan xitaa marka dugsida madaariista iskuullada ay u gooyaan oo la dhaha waryaha dugsi ma aaday wuxuu ku leeyahay waan aaday asagoo aaday ثم إلينا والماء laakiin haddii marka hore afkii waxa ka soo baxayo carabka la ilaaliyo فالناس إذا iskuna ixtiraamo taasi wax badan ayay ka dhaxli karaan kana fahmi karaan sidoo kale mujtamaca wax badan ayay ka fahmi karaan buurada ama xaafadaad ku sugan tahay laakiin waa asaaske waa asaaska waalidiinta dhegeystayaal ama qoyska laga hadlaya dhegeystayaal horta qoys waa laga hadlaya qoys qoys qoys qoys qoys waxaan u aqaanaa dabcan gabadha waxaan u naqaanaa ninkaas waxaan u naqaanaa ninkaas gabadha kale bahyar guursanaya mise gabar kale guursanaya tii saddexaad guursanaya taa afaraad guursanaya laakiin waxaa laga yaaba waxaasoo dhan inuu fa- dabcan faataalnimo uu ka gelayo iska guursanaya laakiin bulshada maxaad ku soo kordhinaysaa aaba ilmaha dhashid waa wabsexe laakiin maxaa adiga soo kordhinaysa maxaa lagaa baranaya maxaa fa- faa'iido soo kordhinaysa inaad u badbadiso aawa badi sidee maba la diidane war mujtamac maxaad u soo kordhinaysaa horta adigana aad guuris aad guursatida gabarey ma fahamsantahay waxaa afraadaada ama waxa adag ka kooban tahay lagaa doonaya in aad markaasi reerka kusoo kordhin karto cubad inaad dhasho cunugaada inaad dhasho aad barbaariso hooyo hooyo aad dhahdo waa sax laakiin dariiqadee wadadee ina fahma isla fahna dhegeystayaal ma aha mid markaasi cid waliba siduu doono ama gabadh walba say doonto ama nin walba siduu doono uu iskaga jahan qaadaya ma aha ama iskaga tilaabsanaya ma aha war fahan horta waxaa hortaada yaal koormaa adiga dabcan mujtamacaad wax ka bedeli kartaa kagana bedel- kagana bedeli kartaa qoyskaas adiga leedahay laguma laho dhegeysta bal fiiri كرسا laguma laho adiga orod xaafadahaasi teg laguma laho orod dadka wax u sheeg laguma laho waxaan baan sameeyaa dadka waxaana sameeya inaad dhahdo laguma laguma dhihin waxaas cid ku leeyahay cid ku leedahay ma lahan laakiin inta hore adiga iska sax ninka markaad adiga saxdo isa saxdo oo adiga dabcan gabadhaadaas ay saxan tahay qoyskaas gabadha ninka markay seexan yihiin gurigaas uu seexan yahay wal halkan waxaa ka soo baxay dhihi rabtaa ilmo qaldan oo aan saxnayn baa ka soo bixi rabaan wal waxaa iga dhaadhicin rabta fiiri bal adiga waxaa iska dhaadhicin rabta fiiri waxay leedahay hooyan wanaagsan oo fiican baan ahay hooyo carruurteed og baan ahay ay leedahay كان له hooyo ninkeeda waa dabcan u nugul oo waxay leedahay fahansan baan ahay يستغفر في hooyo ninkeeda u beerlaxdaan ahay jecel baan ahay ay leedahay نورا شعل يحوي halkee marka wax ka qaldan yihiin marka fiiraad halkee wax ka qaldan yihiin in ubad badan waxaa arkaysaa markaad tegto xaafadaha فينا تثرينا qaab qaldan xitaa waalidiinta ula dhaqmayaan tusaale ciidda markii la gaaro tusaale ciidda dhegaystayaal فوائد ani جلسة waqti kale kama hadlayo laakiin ciidda tusaale usoo qadanaya ciiddana ma la jooga dhegaystayaal ciid yaa loo malaynin بعنات ciidda markii la gaaro ilmaha waxaa loo jaraa timaha qaabka loogu jaraa fiiri tusaale inta bisa kaaga kaaga filan bal ama mujtamacaas ama bulshadaasi mise xaafadaasi mise tuulada ku suganta haddii ilmaha si qaldan loogu jaro waxaad iga dhaadhicin rabtaa qoyskaasu wanaagsan yahay waxaa iga dhaadhicin rabtaa aabbahu wanaagsan yahay waxaa iga dhaadhicin rabtaa carruurtaasu waas- way wanaagsan yihiin waxaad iga dhaadhic- waxaa iga dhaadhicin rabtaa carruurtaasi eh, mujtamaca ama bulshadaasi ayay sii wanaajinayaan ilaan ayagaa ku dayashee iisii wad yuusufow ولنبقى waa inuu markaasi xiriir fiican ula yeeshaa نبقى في الناس hooyada waa in aabbaha dabcan waa inuu hooyada xiriir wanaagsan la yeeshaa waa in macallinka dugsiga xiriir wanaagsan la yeeshaa waa in macallinka qur-aanka uu ku xiriir wanaagsan la yeeshaa waa in uu haddana xiriir wanaagsan ula yeeshaa macallinka iskuulka macallinka madaariista mas- mas- madrasada dhegaystayaal haddana waxaa laleeyahay waa hooyada waa inay xiriir wanaagsan la yeelataa macalinka dugsiga quraan waa macalinka qur-aanka madaarista iyo sidoo kale iskuulka isla haddana hooyada waxaa laleeyahay waa inay xiriir wanaagsan ay kala yeelataa carruurteeda iyo weliba zawjkeeda mise ninkeeda waa arrin dabcan inta badan fiir isku soo noqnoqonayso ma la kala qaadan oo lama la- ma la dhihin ninka waa in waxaasoo dhan uu sameeyaa ma la dhihin waa hooyada inta badan fiiri waxaa leeyahay waa hooyada waa in oo ogaataa tilaabo weliba ay qaadayso in xiriirkeeda ay saxdaa wanaajisaa wana- wanaagga keliya ay ka hal- ay ka hadashaa balse wax kale aysan maskaxdeeda iyo arrimo kale xitaa aysan ka hadlin haddii taasi la saxo wanaaggaasi inta badan wuxuu ku soo aruursami doonaa qoyska waxaa kadibna uu u soo bixi doonaa bannaanka markii la arko ubadka tayadooda markii la arko iyo weliba kala dambeyntooda iyo waxtarkooda iyo qaabka xitaa ay u soconayaan discipline waa discipline dhegeystayaal tar dabcan nidaamka caruurta xitaa ee adaabta ay u leeyihiin markay guriga ka soo baxayaan markay wadada hayaan geeska wadada ay uga socdaan iyo markay dugsiyada madaariista iskuullada ay u socdaan qaabka waalidiinta ay ula hadlayaan qaabka xitaa markay kaga hormaadaan ama dad kale ay ka hormaadaan ay salaamaan ay dhahaan say tihiin wi- wi- dabcan inahaasi ay la hadlaan فكري سيبقى waxay oola hadlayaan si cajiib ah si degan si ixtiraam ah si waalidnimo ay markaas dadkooda ay ku soo abaabiyeen نافعنا
marka haddaa aragto cunug ordaayo si ordaayo ordaayo ku dardarayo ixtiraam aan lahayn dib ha u fiiri waa tii koowaad aan kule waalidkaasi dabcan haddii lagu leeyahay waalidka waa inuu fahmaa in si loloo dhaqmo caruurtiisa waxaana soo noqotay dhegaystayaal haddana waxaa qaldan in waalidka isaga nafsadiisa aysan haddana isfa- isfahmaynin qaab qaldan ay iskula dhaqmayaan يستغفر في اليم الحوج يس- dabcan waa baaritaano fara badan la soo saaray la arkayo inta badan
ترى يسكينا يا نورا شعل يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا idaacadda star fm codka gobolka uqaybara dhegeysanaysaan saaxiibyaal dhammaantiina subax wanaagsan جلسات goorow dhegeystayaasha qaadka telefoonada u furi doona dhegeysta si barnaamijka u qayb qaataan artidooda fikirkooda muhiimka ah بنا تترى yuusuf bakad ayaa barnaamijkan la socodsiinaya saaxiibyaal dhammaantiin subax wanaagsan بنشيد يزهو iyo ogolada dhegeysan inaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan m coba waa shirkad iibisa telefoonada gacanta iyo aaladaha cadceed ah ee cid weliba ay awoodi karto cibadu- cid weliba ama qof weliba uu awoodi karo ama u iibsan karo haddii uusan iibsan karin sidoo kale amaah ama deen uu ku qaadan kara dhegeysan in yar in yar uu iskaga bixin karo qofka si aad u iibsato macamiilka waxa uu u baahan yahay in uu keliya iibi- uu bixiyo qayb horumarisa lacag maalinla ah نبقى keliya boqol shilin oo maalinla ah iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumaraysa oo qofka ku cusboonaysiin karo gurigiisa shaashadda cadceedda ee 24 inch solar t v oo wadata iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga dhegeysa raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeysa telefishinka waxaa kaga faydaysan karaan ama dibca kaga faydaysan kartaa koobkan iminkan dunida isha dhammaan ay ku wada hayaan ee tartanka adduunka ugu xiisaha badan koobka adduunka ee dalka gadar ee ka socdo cayaarahan waxaa markaasi kala socon kartaa telefishinka cadceed adigoo gurigaaga joogo san u baahnayn inaad halkaasi xaafado kala aado kasoo daabato kasoo noqoto laga yaabaa inaad markaas wakti dambe halkaasi kasoo baxdo xitaa lagu karaahiysanayo la dhihi karo ninkan muxuu meesha markaas ugu jiraa mu ka soo baxo mise gabadhan maxay halkaa ugu jirta musalsalka ugu dhammaadee xitaa waxaa laga yaaba mararka qaar qoysaska qaar inay isku cusuban yihiin nuqsi aad ku noqoto meeshaad iska fadhido keliya waxaa lagu leeyahay war axmedow albaabkii baan xero rabnaaye ma waa yara joogaysaa miya haddii mar ugu dhaw war axmedow ma yara joogaysaa dee wax garad iska dhigo maya maya waaba qalab qaata dheh hal albaabka kasoo caraadir guriga dadka lee kasoo cararay dhegeys waxaa jira koox markaas howlgal ah oo dabcan howlgelinta ee laga yaabo inaad ku aragto waddooyinka deegaanka macaamiisha waxay helayaan funaanad bilaash ah markaad iibsato telefishinka maxaa sugaysa saaxiiba talo dabo xaafadaha ku lalaabanayna orod telefishinka soo qabsa dhegeysta ah shan kun iska bixi maalin weliba labaatan shin ama boqol shin ama konton shin waxaad awoodi karta ama isbuuci ama bishi iska bixi حفظ إتقان في وقت فيه ما dhegeysa xasuno in adeegan aad markaas ay ku keentay iskaashi ee u dhexeeyo m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka maanta bala xiriir m coba oo soo iibsa telefishinka cadceed iyo weliba agabka kale ee muhiimka ah lambarkan kale xiriir eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba six waa toddoba lix hal lambarka mar kale aan kugu celiyo waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal dhegeystayaal dhammaantiin suux wanaagsan saaxiibayaal bal halkaas aan kasii amaqadina dhegeystayaasha aan doonayo iminkan inaan qaadka telefoonada siisin barnaamijka uga qayb qaataan fikirkooda aragtidooda dhegeystaan waxaa maqli jiray aqal aanan lahayn awaarahantii baa dhaa- ayaa dhaamaa dabcan haddaa hadda- haddaan qaldan haddaan qaldanahay dabcan haddii abwaanada way joogaan eh, ii siixi karaan
رحلات ش- aqal aanan laha aadan lahayn جلسات حلت بفرائد فمنافع جامعنا تترى بنشيد يزوي awaarahantiyaa baa dhaamaa waa aqal aanan lahayn awaarahantiyaa baa dhaamaa waa aqoon hoggaan xun iyo sidoo kale qoys hooyo xunna midna ma hana qaadaan laakiin hooyada yaanu ku soo celin wax weliba inkana sidoo kale kaalin baa ka saaran dhegeysa lasaaka diiradda barnaamijka arrimaha qoyska aan ku saarayna sida loo hagaajin karo qoyska iyo waxaa markaas laga fahmi kara dhegeystayaal iyo sidoo kale afraadda qofka ka uu waalidka uu ka fahmi karo waa waalid iyo ubadka wax kale kama koobna dhegeystayaal qoyska lagu sheegayo waa intaas waana wanaagga ka ee dhegeystayaal xumaaha qofka inta ba- bulshada laga doonaya in wax waliba uu ka fahmo inta hore markaasi tilaabo uusan qaadin iyo waxaa laga doonaya hooyada tilaabada ay qaadi karto iyo wax wanaagga markaasi bulshada ay kusoo kordhin karto laakiin maxaa keenay inta badan inaansan u fahamsanin waxaa laga doonaya bulshada inaan wax tar u noqon karno maxaa inoo diidaya maxaa naga hor istaagaya maxaa intaanu keliya ugu mashquulna inta badan markaad fiiriso xitaa inta badan waxaa arkaysaa ilmaha inay marka caad mar- marka qaar aad arkayso waalidiinta inay ka qaylinayaan ila- ay kula yihiin ilmaha hadda joogaan ilmo ma aha markaad i leedahay ilma hadda joogaan ilmaha hadda joogaan ilmo ma aha ogow waxaad ula jeedaa hooyada iyo aabbaha hadda joogaan aabbo iyo hooya ma aha waa saasoo dadban dhegeystayaal laakiin dadka ma ogaan hadallada qaar markay iska sheegayaan maxaad ula jeedaa ilmaha hadda joogaan ilmo ma aha haddii adiga aad marka hore fahamsaneen aad sixi karin adiga issixi karin ninkaada ad sixi karin adiga ninka gabadhaada xaaskaada marwadaada iyo qoyskaas ad sixi karin say rabtaa inaad markaas caruur aad dhashay inaad saxdo oo haddana aad sii wado haddana sanad waliba gabadh ay sii dhalayso sanad waliba ay sii dhalayso sii dhalayso sii dhalayso oo halkii labadii baad kari laadahe haddana halkee u sii wadaa in haddana xaasas kale gabdho kale aad guursato base ma kaaga habboona inaad shanta aad dhashay inaad ilmo saalix wanaagsan aad ka dhigto يبقى يرفع war inaad suma kaaga habboono in aad carruurtaasi saxdo wanaajiso وقت فيه aad mariso dariiqada saxda oo halkaasi la arko dad markaas ku dayasho mudan inay ka soo baxayaan laakiin adoo tii kari la tii ku rafaadsan carruurtii sixila haddana wuxuu ku leeyahay intuu gabar kale sii guursado tuwa saddexaad sii guursaduu ku leeyahay waxaan hadda la dhalaya carruur maaha wax hadda la dhalayo carruur maaha adeer waxaan hadda la dhalayo carruur maaha uu ku leeyahay adeer waxaa hadda la dhalayo adeer hadda waxaa la dhalayo waxaa adeer laguma jiraayo ilmahana qabo jooji howlaha kale awad idaacadda star fm codka gobolka waqooyi ay dhegeysanaysaan saaxib el dhammaantiin subax wanaagsan qaadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan
وحالات شتى وفوائد dabcan hana ila aadin ha- oona ha i dhihin dabcan ho- eh, dabcan eh, ho- waa qoys hooyo xun qoys hooyo xun ha ila aadin dabcan qoys hooyo xun midna ma- hana qaado ha ila aadin laakiin waxaan ka hadlaynaa keliya waxyaalaha qofka looga baahan yahay bulshada uu kusoo kordhin karo markii qoys ahaan laga hadlayo war xaafadaad ku sugan tahay war sidee tusaale ugu noqon kartaa adiga adiga fiiri adiga ninka ah iyo adiga gabadha ah iyo ubadkaas yar aad dhashay saddexda ama afarta mise shanta mise lixda ah cunug aad haysato sidee tusaale ugu noqon kartaan sidee dadka uga dhex muuqan karaysaan sidee carruurtaada adiga kugu daba- kugu dabadayan karayaan نتل القرآن see carruurtaad u fahmi kartaan see carruurtaas oo kaaga hadal maqli karayaan koormeena ka ha- hadal maqlayaan waa markii adiga ninkaada hadal maqashaa waa marka adigana gabadhaada hadal maqashaa waa markii labada qof ay is hadal maqdaan kadibna ubadka halkaas u soo gala نورا شعل يحوينا يضيء way markaasi qoys xiriiri ah qoys is haysto qoys aan tafaraaruq ka dhex jira markii la arko dhegaystayaal waxaa halkaasi ka soo baxaa sida mujtamaca inta badan la sheegaba la helaa qoys wanaagsan ama sidoo kale xaaf dabcan bulsho wanaagsan in halkaasi laga helo maxaa hadda bulshada dhibaatada hadda taagan oo inta badan maxaa keenaya waa asaaska aniga marka hore naga bilaabmay waa hooyada iyo aabbaha asaaska ka qaldan ka bilaabanayo dagaalka faratagtaaga indhasfara iskageliska iyo handadaada iyo waan ku furi iyo waa sidan baan ku yeeri sidan iyo sidan howl aan joogin oo waxba uu ka qaban karin ayada waxba ay ka qaban karin mar walba iskuga handadaya koormaa markaasi la hagaajinaya koormaa lais hagaajinaya koormaa dib lis- liskugu iskugu noqonaya koormaa waa lis- lisxasuusinaya koormaa aabo wanaagsan la noqon koormaa hooyo wanaagsan ay noqon koormaa halkaas haddii hooyo iyo aabo wanaagsan ay s- halkaas qoyska ay ka soo baxaan maxaa soo baxaya marka eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal qadka telefoonka saaxiibka u horaansiiyo saaka barnaamijka inoo daafurayo aragtidiisa fikirkiisa ku aadan saaxi- eh, dabcan barnaamijka saaka arrimaha qoyska بالذكر iyo waxuu markaas uu ka odhanaya dhegeystayaal شعنا تجوع haddii sheeka aad inoo hayso barnaamijka kama marno haddii kaftana inoo hayso kama marno laakiin barnaamijka kaftanka iyo sheekada waa mid markaas inuu noqda inuu ku lifaaqan yahay mise uu la siman yahay mise la xiriirsan yahay barnaamijka inuu noqda mahmaada kaftanka waa muhiim saaxiibada waxgaradka ah barnaamijyada markaasi fahamsan ayagana arrimahan way jilcin karaan wayna faahfaahin karaan dhegaystayaal والجامع هذا الياقوت see markaasi loo heli karaa bulsho wanaagsan ee qoys markaasi ku daba ku daba shi- waa ku daba dayashaya leh mujtamacana looga dhex arki karaa iskana dhex arki karaa dadka dhexdooda goormaana la helaa qoys sidaas aada u wanaagsan mise qoys aniga waxaan ka fahansanahay keliya labada qof oo wada jooga dhegeysaa barnaamijka saaka noo dahfurayo soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga
Halimo Sekitaka.
xalimo soo dhow halkee soo- halkee joogta xalimo waan ka xumay xalimo qadka telefoonka kalaan siinaya dhegeystahaas uu ku raagay xigaha kalaan siinaya dhegeystayaal waan ka xumay xalimo Eh, xigaha kale qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibadan siinaya bal aragtidooda fikirkooda muhiimka ah ee doonayeen barnaamijka inay kaga qayb qaataan walaal soo dhow waan ku salaamaya magacaaga السلام عليكم ورحمة الله wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
حاورا ومحمد إبراهيم محمد وكونتي إبراهيم كاسو عايز maxamed soo dhow saaxib
هذا الوقت وأنا يسني برامج كارنا قلت
haye
أمريكا هرتا رجع إلي أفر بعوب بني
waxaas kama hadlayn afar afar iyo howlahaas maxamed oo kama hadlayn anaga وأوه هاي ضيعات يعني ليش أهي السنة ضيعات وح كلام taasi maaha maxamuudow een, maxamudow qoys horta see bulshada dhexdeeda oga dhex muuqan karaa intaa ku keliyabe
ها قوسك يعني سوي أبو مغان كلام bulshada dhexdeeda laba qof oo la helo qoys wanaagsan see bulshada tusaale ugu noqon karaan
وأرن في عن هرتا هرتا نبركو هرتا لما القويس ويلكي قبل أسبوع سنة وأنا هرتا إلي كعسولان Mhm.
ألو waa ku maqlaya maxamed marka horta arri- horta arrinta dhan nabi muxuu dhahay sal ly salam dumarka ku doorta diinka ha waa aska horta qoyska eh, diinka horta ma garata mhm
markii horta labada qof ay alla daacadiisa ku kaalmaystaan mhm oo kadibna ay eh, ka hadli karaan arrimaha environmentiga ku ha- eh, ku wareegsan mhm
sida ay yacni daraskooda wax ugu qaban karaan sida ay dadka u kaalmayn karaan mhm
laakiin ayagoo dunsan dad ma sii dhisi karaan haye Eh, dab nool ay dab laga qaatay soomaalida tiri dab noolaa dab laga qaataa ha ha sah
marka labada horta boorka isku jafaano kadibna environmentiga eh, waxa ugu horeeya daraska eh, labada dhinac ka jiro mhm
marka aad iyo aad oo kusalaamaya buu shukran saaxiib aad baad mahadsantahay maxamed cabdullaahi dhegeystayaal haddaba qoys wanaagsan muxuu s- u soo kordhiyaa bulshada xaafadaha tuulooyinka magaalada qoys macnaheedana dabcan inta badan dadka maxay ku tilmaamaan marka laga hadlayo qoys mise maxaa u naqaana gabadhaasi ninka halkaasi meesha wada fadhiyo soo dhow walaan ku salaamaya magacaaga walaal magacaaga soo dhow asalaamu calaykum waa cusmaan hargab ku dhacay cusmaan oo cafwan waa eh, xabeebsan tahay hergebka allah kaa caafiya ilaah idinkiisa habo weerarka baan meeshan kala soo qaado kasoo tegnaa dhaweyd cafwan
niyow alxamdulilah waan soo koobaya horta waa fiicantii sooma shukran waan fiicannahay alxamdulilah dhammaanna u ducaynaya inta adeecadda dhegeysanaysa islaamka anigana haliisu duceeya aad baa u caydsanahay waad xumaysa ilaa idinkiisa markaan soo kooba hadalkaadi muhiimadiisa markaan dhuuxay mhm
qoys waxaa lagu garan karaa asan inuu isku kalsoon yahay marka hore haye
soomaalida waxay ku mamaaday mhm
dariskaana waa markhaataan lagu dirsan sax
reeraha markay wada degan yihiin mhm waa la garanayaa reerkii ninkiis ku fiican carruurtooda ay fiican tahay mhm socodka macaan sharafta leh dariska macaan waa la kala garanaya aad iyo aad reerna waxaa la acuudu billah aquaan ilah naga leeyahay shartooda sax kelimahooda xataa waa laga cararaya aha ayagana waa laga cararaya aha labada midda kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ka hadlay wuxuu yidhi marka la iskuursanaya kow aha ma aha gabadha keliya dadku waxay dhahaan gabar diin leh saas le ma aha gabadha keliya ma aha sax nebigu wuxuu yidhi mhm idaa jaa'akum man tarlawna diinahu wa khuluqu fazawajuu waa ninkaa laga hadlaya bu sax
nin diintiisa idaa jaa'akum man tarlawna diinahu diintiisa iyo aad ku akhlaaqdiisa aad ku raadlatiin aha u guuriya gabadha sax
haddaadan u guurinin waa laga sii hadlay aha إذا جاءكم أتردون دين خلق فزود إلا فتنة وحاوة سنة ماشي كفا حاصلة haye هذا وحالة لي قبضة ورواينا هذا ودم أنا عام بس كهذا يا لقول يا وين هذا sax ما يا لكن دين تلعب كم على وين تبغى aad iyo aad
قبضة لفت هذا ولا بين الدين له mhm لكن هذا قبضة ضبيعة في عن له mhm قف ضبيعة ولا سنايته ولا ولن كره قبضة دين ولا بري كره هذا ولا غم كتان sax أصل كضبيعة هذا وهو وقف غير كده كيس laakiin قبضة دين السك صوبر طبعا حتى الكتاب روح كرني aha قف ضبيعة معان aha دين تلو كل معين sax qof waxaan arkaysaa diintan i yaqaana laakiin dabeecadiisa hataa diinta dad hadaa cid iskugu xanaaqayaba mhm waxaan aad ugu sheegi karin mhm
waxaa weeye horta dabeeca macaan reerka labada le waa inay isku kalsoon yihiin sax ilmahoodana kalsooni fiican ka soo baxaysa mhm
dariskoodana waa anfacayaan mhm islaamkana waa anfacayaan mhm
marka hore waa sax inay laba diin leeyihiin haddii laisla waayo inuu annanka diin leeyahay ama gabadha diin laba loo baahay aad iyo aad weliba ana waxay la quban waa inuu ninka diin sii leeyahay laakiin eh, mararka qaar xitaa waxaa laleeyahay sheekh cusmaan oo qoys eh, hooyo xun midna eh, dabcan nimahana qaadaan qoyskaas
yaa igu hadi waxaa laleeyahay dabcan hooyo dabcan eh, waa hooyo xun midna dabcan qoyskaasi maka- waxba ka- waxba kama hana qaadaan
oo iyadu ma wada xuma mhm
ويجعل الله فيه خير كذا هاي انت مركب سوي وحاله يلاهي وحاله يجعل هذا يملك وحتى يملك في عبد aad iyo aad مرة لقنا قال ولا حمار sax
هذا الشيء وحتى شيء يكون في عبد aad iyo aad قف إنه ولا حمار هو ممنوع إنه ولا في عنا لقنا يجعل En, aad baad umahadsanta cusmaan en, intaad ka bixin qadka dadka hadda inta badan waxay aad u isticmaalaan ee dhahaan ubadka hadda la dhalayo ubad ma ahan
وبد واي وفي عين dabcan maxaa loola jeeda marka muwa- ubadka muwaalidkaasaa qaldan oo marka ma ayagay ku soo celinayaan ubadka inuu xun yihiin marka yaa qaldan ma ubadkaasi baa xun mise waalidkaa xun ما خلدنا وبد كواسيد ذات كذا لا يخيلان واي marka uba- waalidka markaa qaldan absolutely ilmaha ma khaldana Haa.
ilmaha ma khaldana Marka qofkas- Ilmaha markay dhashaan marka waalidka hadduu kow waxaa lagu yidhi calanku markuu dhasho ha dhagtimigta looga dhigo talo looga qimaa sax afka wax macaana loo mariyaa aad iyo aad hadal macaana lasii baraa diinta lasii baraa aha beriska iyo akhlaaqda lasii baraa aha ilmaa xun ma jirto ee waa dadka dhalay kuxirata salamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu aad buu mahadsan yahay cusmaan ifo aad baan uma- uga mahadin celinaya fikirkiisa aragtiisa saliimka xigaa kale qadka telefoonka siina walaal soo dhowo magacaaga
Assalamualaikum.
wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
Aku sudah saya berkonon sama orang mukar.
maxamed aadan soo dhowo
Ya, waktu sebelum ada Marta, masa saya saya tahu, saya waktu ada Marta, bersih dengan jeruk udah.
Mhm.
Baru huna Somalia dana, هذا أنا أنا استمع لنا جرء هذا الشيء هذا. الماء هذا لا لا الماء.
sax
أرنت إذا هرت يقوس يعني معنيز هايشي.
Mhm.
قوس هرت و ومارت فاملي فاملي ملدقن.
sax
adigoo keligaada marka hore keligaada iyo gabar keligeeda maarata isku daranteen isla fidisteen markaan dad baa cidi dad baa maarata soo dersi cid badan baa cid bay noqotay cidi bulshada noqotay Mm.
bulshadaas markan waxa waaye waa bulshada waa laba marka Mhm.
dad waxa laga faa'iidaya iyo dad aan waxba laga faa'iidayn maarata oo afkooda iyo yacni dhibkooda iyo qaharkooda laga carraa haye
adayna kaa bilaabataa aha labada ruux fas oo maarata ilmaha dhalay ha ayaa arrintayda ka bilaabataa Mhm.
ilaan soomaalidu waxay tiri waxa toosan baa waxa toosin mog Mhm.
adiga haddii maarata qajajac tahay ama labada ruux oo qajajac yihiin ah, ilmahan ilmihiin maarata ayaa tarbiyan kara sidii bulshada maarata wax ugu faa'iidaan ama bulshada loola dhaqda oo ma wax laga fa- yacni adigaa ka dhigaya ilmahaas Mm.
marka adiga toosinta waa mogtahay Mhm.
laakiin haddii labadiina oo is-ikraamaynin oo meeshii qajajac ay taalo oo isla aflagaadayna oo meeshii ilmihii gabadhana hooyadeeda iskaraameyn hooyadeeda maarata aabaheeda ikraameyn Mhm.
ninkana iskaashay Mhm.
ilmihii meesha aydaya maarata ilmaha waa memory haddaad soo gaday haddaad maarata hees ku shirto hees baa hees hees waa haddaad qur-aan ku shirtana waa qur-aanka mogta Mhm.
marka adiga waxa kaa fiirsan ilmaha afkaada fiirsan horta la socya haye adiga waxa kaa koobiyaan Mhm.
adaa cilmi kaa qaataan Mhm.
meesha kale bulshada waxa lagu soo barana bulshada waxa lagala bartaa meesha ay dadka maarata ilmo dhaqan le maarata oo toosana meesha bulshada maarata meesha wax lagu baranaan ay la tagaan haddii maarata adiga laakiin oo adiga tarbiyatan antore Mm.
bulshada lama socon karaan lama dhaqan karaan ma garat Mhm.
mid waa midaas midan kale oo la leeyahay oo aniga hadda la yaab hortaada maaragtay aan- aan ku fikiray Mhm.
ilmaha adduunkan oo maaragtay dhalana ilmo maaha haye ama waa la kari waay Ar- waa la kari waaya soot horta Mhm.
cunug laba j- oo saddex jire oo hanarka oo afar jire Mhm.
iskuul laga kari waa laleeyahay oo dugsi laga kari waa laleeyahay oo magaalada isku wareegana Mhm.
markaan waayo adiga cunugii abdashi haddaad kari wayso Mhm.
berrina adiga horta ilmaha waa laba mogtay ama ama naar bay ku hogaaminayaan Mhm.
ama jinaay ku hogaaminayaan Mhm.
waa labadaas wax kale ma jiraan aad iyo aad haddaad tarbiya tarbi wanaagsan u bartid oo cilmiga qur-aanka ilaahay bartid oo maaragtay oo waxaa waaye berri gacanta ku qabanaya Mm.
oo maaragtay haddii maaragtay waa- maaragtay waa waxa maaragtay shayga adduunka markaad ugu tagtid oo oo kuu soconayo ka mid yahay horta ilmaha aad iyo aad markaan haddaad adiga oo- waayo waa la kari waaydaana tahay Mm.
waa la kari waaydan soo haddaad cunugaada kari waaysid oo maaragtay oo ilmo la dha- lama dhalayo adiga marka adiga horta ilmi adigaa toosneen ogow marka waxaa leedahay haddii caruurta la kari waayo ayaga labada labada qof oo wada joogaan iskari la ha labadaada idinkaa karna idinkaa waxba tarbiyan karin adigaa dhinacnaha usoo labadiina waa kala socotiin waa kala waa kala socotiin waxaa kaloo jira unug adi dhashay oo haddaad kari wayso Mhm.
maxaad karaysaba adduunka bulshada ma- ma- bulshada maxaa kala kusoo faa'iidayn horta shukran maxamed aadan oo salaamada saa barwada aad baa mahadsanta saaxiib maxamed aadan raamo humaadsan yahay weliba dhegeystiyi kasoo horreeyey cusmaan ifo iyo sidoo kale dhegeystiyi maxamed cabdulaahi mandheera xigaha kale qadka telefoonka siina dhegeystaan huliya idaacadda star fm ee cod- codka gobolka qibra dhegeysanaysan xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waan ku salaamayaa asalaamu calaykum barka wanaagsan yuusuf waa idin salaamay furo soo dhow yusra
waa dhow walaal ee maanta waxaa laga sheekeynaya tarbiyada iyo sida akhlaaqda laisla wada jooga
waxaan ka hadlaynaa qoyska wuxuu mujtamaca ama bulshada uu kusoo kordhin karo
horta qoyska wanaagsan oo ilaahay wanaagsan wax kastaba alla subxaana watacaala ayaa wuxuu wanaajiyaa wanaagsanaan ma garata Mhm.
tan kale yuusuf oo horta adduunka hadda sida hore ma jirte een, labada ruux oo isjeclaata iyagoo ajanabi leh iyagoo isku kalsoon ay markay guri wada galaan ilmo wada dhalaan kalsoonidii ajanabinimadii markay ahayd laisku kalsoonaa markii kasii dhawaatay kasii fiicnaatana kalsoonida way tegaysaa ma garan Mhm.
wax sababiyana ma aqaana laakiin een, laakiin yusra marka laga hadlayo qoys iyo markii banaanka la joogo way kala tahay Haa, gabadh marka gabadha waxuu soo wadaa Yuusuf.
barnaamij barnaamijka waa dhegeysanaysaan filayaa
ahaa waan dhege faa'iideysanaya marka ee qoyska horta ee dadka mujtamaca wuxuu usoo faa'iideynayaa qoyska wanaagsan ee isjecel ee isku kalsoon ee hadaladooda aanan soo bixin xoog ku hadlaya ee muslimkana waxay qabaana gudaha hoos ku dhammaashtirinaya muslimkana wuxuu u malayn inay fiican yihiin way usii duceeyaan jaarka ma garat aye
Een, tarbiyada wanaagsan oo iyaga xaggooda laga arkayna oo oo gacmo wada jira hoos loo dhaqaaye wanaagooda kulli ay soo muujinayaan xumaadadoona xumaatadana ay qarinayaan jaarka kalena wuu ku dayanayaa ma garat aye
wuu ku dayanayaa war qofkan suu u dhaqmayo u dhaqo wuli isleeyahy ma garata Mhm, taa diriska waa taa tan kaleeta qofku waa inuu diin lahaado mhm, qofku hadduu diin leeyahay oo diinta islaamka uu aqaano ninka raggana oo diintaas uu ku dhaqayaa ee, xaaskiisa islaamtuna diintaasay ku dhaqaysaa ninkeeda oo wax weliba way iskaga sabartaa oo xumaan oo dhan laba lugood meel islama wada dhigo mid unbaa un wanaagsan qoyska dhisan ee wanaagsan ood arkaysaan qof unbaa lagu socdaa ama ninka ahaa ama naagta ahaata ma garan aad baad mahad yusroy een, waxaa jirta hadalhayn eh, sidoo kale bulshada ka dhex taagan leeyahay ubadka hadal la dhalayo il- eh, ubad ma aha mise caruur ma ah kuwa hadal la dhalayo macnaheeda markaad fiiriso intay dabada la gelaysaa ereygaasi aadka loo isticmaalo walaal horta een, caruurta waxaa weeyaan markay hooyada iyo ninkeeda ay wada hadlayaan ilmaha uu kula joogin inaad wada hadashaan oo ku haboon labada ruux oo dhibka badan ee ilmaha hortooda ku caytamayaan ama ku qaylinayaan caruurtii caasinimay ka qaadaan horta marka u horeysa akhlaaq xumana way ka qaadayaan ma garata marka waxaa ula jeedaa waalid waalidka marka hore keenaya arrintaas waalidkaa keenayo waayo een, dumarka weli u badan een, ninka hortiisa ilmaha hortooda ninka uga caraarinaysa ama caayaysaa ilmihiina marka akhlaaq xumay ka qaadayaan iyagana caasi bay noqonayaan ma garata marka maxaa loo di Tan aha
tan kale waxaa haboon marka markaad wax samaynayso inaad awlaadaada aad ka qarisid markay imaadayaan xataa adoo lagu dilaya hadday imaadaan inaad waxaa dhan iska dhaanto hooy soo dhawaa walaalo aabba ugee aabba yeel aabba sii ka aabba waxaa u sameeya maxaa ula maxaa ula- maxaa ula jeedaa xitaa adoo lagu dilay haddii la arko maxaa ula jeedaa
xitaa haddii ninkii adigoo istumaysiin ee ilmaha soo galaan xaafadda camal inaad waxaa dhanba joojisidood wanaag ka xeshid- ka xejisidood maxay ahayd aad ilmaha wanaag tusid ee aad xumaatadaada dhan qarisidoo caruurtaba ka qarisid marka kala jira marka dabcan haddii een, isdilayo een, isdil weli wax baa qaldan oo weli qoyskaas waxyaalo fara badan baa qaldan oo qabyo ka ah ilan waa lisfahmi la'yahay hadday mar gacan qaad imaato marka in- ma marka waxay leedahay een, ayadoo laisdilayo jugta laisku hayo waxay leedahay hooyadan ayadoo uu fiyo qalbi fiyo inaa haddana carruurta si wanaagsan kusoo dhaweynayso oo u dhul cadaynayso taas ay ga dhadhicinartaa aa yuusuf way jirtaa way dhacdaabo xitaa een, anay bay qabata ma garata hasho aye way way dhacdaa oo ilmaha markaad aad aad maxay ahayd aad garoob tahay oo nin kale ku guursadood ninka isku dhacdaan inaad ilmahaada tugsinood maxay ahayd adoo nabar lagugu dhuftaad qaris wixii dhanbaad hooyo aabo kac waxaa ogey hooyo maxaa indhahaagu daar waxa waye waa xanuunsada maanta ee kac aabo waxaa ogey kac waxaa feel yacni aabaheedoo wax loo geyn rabin adeerkeeda camal yaad tusaysaa inaad wanaag u muujinayso ma garat aad baad umaadsantaa shu- eh, shukran yusray
ay walaala saasaa jirta marka wanaagga hala falan leeyahay aad baad umahadsan tahay gabadhaas way mahadsan tahay yusra raamo xigaha kale qadka telefoonka siinaya dhegeysan tobankii barqani markii la gaano warkii aan wada dhegeysan doono xamdi guri iyo sidoo kale mawlid- mawlid maxamed shuuri xigaha kale soo dhow walaalan ku salaamaya magacaaga
waa dhawa haye magacaaga ii sheeg
afaadana dheerasa soo dhow faaduma
waa ku dhawa mhm
hadaa barnaamijka u gudagala ha
qoyska wanaagsan waa qoyska aaba iyo hooyo wanaagsan oo isfahmahayo diinta ku dhaqmahayo bulshada markaasay ka dhex muuqan karaan oo ilma akhlaaq lan ay soo saari karaan bulshada see ma bulshada ma ka arkaysa mise ay ka dhex muuqanayaan Haa.
haye qaabkee uga dhex muuqanaya marka
wanaagooda iyo sharaftooda bulshada ka dhex muuqan oo dad dabada inay noqonayo ka hor maa la arkaa
Ee, marka iyaga wanaagga ku dhaqmaan waa haye
halkaas markaasay ilmo wanaagsan soo saari karaan kadibna
oo bataatanba aaba iyo hooyaha wax walba ay qabaanba laysu samroo laysu dulqaado haye
marka saasaan dhihi lahaa aniga shukran faaduma aad baad umahadsan tahay soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu fadlan een gabadhaas way mahadsan tahay een xigaha sheekh waxaan ka codsanayaa fo- markaad qadka qof kale aad ku aritaan inaysan ku caririnin aan u ogolaano aan u dayno qofka qadka telefoonka ku jira si asagna fikirkiisa aragtiisa u dhiibto dadka waa kala aragti waa kana waana dabcan kala fikrad dhegeystayaal weli laakiin halkaan rabay cid dhigtay ma lahan waxaan oola jeedo halkaa raba in lagu wanaajiyo waa rabtaa nasadaada in dhibaato muruga waxaas dhin in lagu gelin waa rabtaa laakiin waayo sababta aad maxay tahay bulshadahi ama xaafadda mise tuulada aad ku sugan tahay rabshad iyo dhibaato iyo balaayo aad doonayso inaad ugu abuurto markaad fiiriso qoys ahaan markaad fiiriso waa ka xumay dhegeystayaasi khadka dabcan uu ka baxay xigaha siinaya walaal soo dhow waan ku salaamaya magacaaga iska gaab fadlan aaladda naga dhegeysanaysa walaal adoo raal leh fadlan iska gaabiya fadlan aaladda aad naga dhegeysanayso si aan isku maqalno si aan isku dhegeysano walaal soo dhow waan ku salaamaya magacaaga cadday ka qayb qaad barnaamijka mhm ah haye ha haye aha haye mm mhm goormaa marka waxaasoo dhan ay imaataa waa lisfahmaa marka ilan wax walbo ilan wax walbo waxay u baahan tahay fahan wax walba- waxay u baahan tahay in qof qof uu isaga kaga horeeyo marka goorma imaanaysaa ilan wax u sameeya ka caabaha waxu qabo eh, gabar g- dumar walba ay dhahaan ka xawayda wax u qabo ka caabaha waxu qabo waa ay dhahaan laakiin maxaa laakiin maxaa gadaal maxaa gadaal ka riixaya mm ha ha yaa ku tarbiyanaya marka baarinimada haye sah aha haye hadda maasanta caddi shukran haddaad mahadsantahay gabadhaasi gaarisaha way ku mahadsantahay dhegeysan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari aan soo qabta mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ah dhegeysan waa m coba m coba fadlan haddaad ku sugan tahay gurigaada mase joogto waqtiyada weliba iskuullada iminkana xiran yihiin caruurta weliba inta badan fasax ay ku jiraan waxbay kaa wareegin caruurtaada oo guryaha ku reebo m coba waa shirkad iibisa telef- waa te- waa telefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceeda ay cid walba awoodi karayso ama sidoo kale ku heli karayso si aad u iibsato macmiilka waxaa uu u baahan yahay in keliya uu bixiyo qayb horumaraysa ah iyo weliba lacag maalinla ah keliya boqol shin maalinla waa qofka inuu bixiyo boqol shin oo maalinla ah iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumaraysa ah oo ku cusboonaysan karo gurigiisa shaashada cadceeda afar iyo labaatan waa twenty four solar inch t v oo wada tiiftiin ku filan gurigaaga wax walba qaban karto iyo sidoo kale ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo sidoo kale tooshka dhegeysta telefon aad waa telefishinka waxaa kaga faa'iidaysan kartaa koobka adduunka hadda ka socda oo dunida ish ay ku wada hayaan tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka adduunka ee dalka qatar ee ka socda ciyaaraha waxaa kala socon karaysa telefishinka cadceed adigoo gurigaaga joogo dhegeysta soolaga telefishinka ahe adigoo gurigaaga joogo uma baahnid inaad xaafado kale aado uma baahnid inaad dad kale aado uma baahnid inaad dad mar kale aada mashquuliso dhegeyste waxaad jira kooxaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto deegaankaada mase xaafadaha kala duwan ayagoo markaas iibinaya tooshash telefishinno iyo moobeelo oo laga yaaba ay ka socoto m coba dadkaasi bal xog wareyso oo la hadal oo telefishinka ka qaado mise tooshka ka qaado si xoolaha xitaa aada ugu ilaashad kaga ilaalishato n n waayeyda oo dhibaato xoolaha aysan soo gaarsin waa toosh iftiinkiisa meel fog qaban karo xitaa xoolaha indhahada kaga qabto laga yaaba in xoolaha xitaa indha beelaan macaamiisha waxaa helayaan funaanad bilaash ah markaad iibsato telefishonka dhegeystayaal dhegeysta xasuusnow inaadan adeegan ay ku keeneen mase iska kaashatee iska kaashadeen m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bankiga adduunka maanta la xiriir m coba oo soo iibsa telefishinka cadceed iyo sidoo kale agabka kale ee muhiimka kala xiriir lambarkan eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale kala xiriir eber toddobo eber laba saddex saddex waa saddex saddex saddex laba laba laba lambarka mar kalean kuugu celiyo waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama eber toddobo eber laba saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas si toosaa kala xiriiri kartaan dhegeystayaal maantaba iska beeldareen fursadan hadda cidurbay ka faa'iidaysan karaan ayadoo in yar in yar qofku iskaga bixin karo sidoo kalena uu kala socon karo musalsalaadka yuriba koobka adduunka hadda sida tooska dhegeystayaal indhaha aadka loogu wada hayo gabagabadii barnaamijkaan soo gaaray saaxiibayaal dhammaantiin subax wanaagsan waa barqa wanaagsan bal iminkan aan soo qabtay mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysa waa m coba waa shirkad iibisa teleefonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceeda ee qof waliba uu awoodi karo ama qof waliba uu heli karo ama sidoo kale ku iibsan kartaa ama ku qaadan kartaa si aad u iibsato macmiilka waxa ugu baahan yahay keliya in uu bixiyo qaab hormaris ah weliba lacag maalinlaha oo laga yaabaa in yar in yar inuu qofka ku bixiyo haddii maalintii isbuuci qof waliba wuxuu asaga tabartiisa u bixin karo keliya boqol shilin bixi maalinla ah afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal horumaraysa ah sidoo kale ku soo qaado gurigaagana ku ifi la ku qurxi dhegeystayaal shaashadda afar iyo labaatanka waa twenty four h t v dhegeysta oo wadata iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsiga gaaraadyaha qoraxda iyo sidoo kale tooshka dhegeysta telefishinka waxaad kaga faa'iidaysan kartaa koobka adduunka waxaa dunida markaas hadda isha lagu wada hayaa tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka adduunka dalka qatar ka socdo haryahan waxaa markaas kala socon kartaa telefishinka adceed adigoo markaas gurigaaga jooga dhegeysta waxaa jira kooxaha howlgelinta oo laga yaabaa inaad markaas ka aragto wadooyinka dabcan deegaankaaga macaamiisha waxay haylayeen funaanada bilaash ah oo markaad iibsato telefishinka dhegeysta xusnow inaad adeegan aad markaas kaga faa'iidaysan karto sidoo kale iska kaashadeen mkoba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bankiga adduunka maanta la xiriir m coba waa soo iibso telefishinka cadceed iyo weliba agabka kale ee muhiimka ah kala xiriir eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber laba waa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal eber toddobo todo eber waa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeysan idaacadda star fm cunto gobolka qibar iyadoo sidoo kale saaka diirada ku saran kaga hadlan barnaamijka dhegeysa sidee markaas qooj ah ama qoys bulsho uu ku horumarin karaa waa labada qoys ee dhegeysa marka hore ka bilaato royilka see mujtamaca markaas wax badan uga bedeli karaan sidee markaas bulshada waxay markaas ka kooban tahay qoys qoyskuna waa markaas afraadda koobaad ee waalid iyo weliba ubadkooda hadda wanaag ama xumaanta ay bulshada leedahay inta badan sees waxay markaas qoysaska ay ka kooban tahay ama ay ku leedahay doorkooda taasi waxay markaas micnaheeda tahay haddii qoysaska bulshada ay ka kooban tahay wanaagga dabcan wanaagsan yihiin waa hubaal in markaas bulshadaasi horumar ilbaxnimo iyo sidoo ay ku dheehan tahay ay ka gaari karayso sidoo kale haddii qoysaska qoyskaasi uu xun yahay mise xumaan markaas ay ku dhex jirto waxay bulshada markaas ku habsanaysaa dib u dhac iyo weliba khilaaf iyo cadaawad inta badan haddaba haddii markaasi la aqoonsan yahay mase wanaagga sidoo kale bulshada qof waliba ay jeceshahay in bulshada markaasi wanaag ee inta badan ay ka shaqeeyaan ay kadhe ay ka dhex jiraan ama ay kadheay ka dhex jiri lahayd sidee markaas bulshada waraan lahayd sidee qoyska dhexdiisa ee arrintan oga go-an tahay in mujtamac iyo qoyska dhexdeeda ama dhexdiisa uu u noqdo haddaba qoyska awoodda saaran sidee markaas u hagaajin karayaan afraadda bulshada iyo sidoo kale ay wax ku soo kordhin karaan dhegeystayaal iyadoo dhegeystayaal fara badan ee aragtidooda fikirkooda ay ka dhiibtaan haddaba qoys dhegeystayaal waa qoyska adigan ka hadlaya maxaad bulshada ku soo kordhin kartaa markaad fiiriso qoys ahaan ka qoys ahaan dhegeystay maxaad bulshada ku soo kordhin kartaa maxay bulshada kaa fahmi karaan kaana baran karaan sidee tusaale uga noqon kartaa dhegeystayaal bulsho ubadna sidoo kale uu wanaagsano loo heli karaa markaas wax waliba sharixi kara wa- oo dabcan wanaag dhan waliba laga fiirin karo dhegeysaal xumaan markaasi bulshada dhexdeeda ay ka dhex fogtahay xitaa tusaale marna aan lagu soo qaadan karin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarkaas aad igala soo xiriiri kartaan dhegisaal saaxiibada iminka khadka telefoonka ku jira fursadaas inaya soo dhow walaal barqa wanaagsan ku salaamaya magacaaga
wasalaada kaasoo wacay gacarishaysa waan ku salaamay salaad cabdiraxmaan soo dhow saaxiib
bakdadiga dhammaan dhegeystayaashii iyo dhegeystayaasha dhammaanba waa idin salaam shukran
haddaan u guda gala Mhm.
horta biniaadminkan oo socda o dhan horta qoys buu ka wada kooban yahay ma garat waa sax
marka qoyskana sidiisa banaanba mid sii fadhiya iyo mid ka dul imaanaya waay mafahant Mhm.
marka haddii qoyskan sii fadhiyo maaragtay marka qoyskan kale oo ka dul imaanaya maaragt uu dhaqan wanaagsan oo maaragtay oo wanaagsan uu qoyskan kalena uu ku arko isagana maaragtay wuu la qabsanaya mafahant haye
laakiin haddii magarata qoys ama yani dad raban oo qofkan kusoo darsan isaga mataqaana soomaalida hore u maada meel illegal ay hadaa tagto il baa laiska ridaabay ma garata waa sax
marka waxaa laga yaabaa qofka isagana haddii wanaag hataa uu qabay haddii maaragtay bulsho xun uu lasoo kulmo waxaad iska dhici kartaa inuu isagana isbedelo oo maaragtay uu isilaaliyo ma garata Mhm.
laakiin qoyska horta waxaa fiican si alle ka cabsi u ah oo maaragtay dhaqan wanaagsan oo dhaqan wanaagsan ah inuu horta isaga maaragtay naftinkiisa iska raadi ma fahmi Mhm.
usan ku dayanin maaragtay wixii maaragtay dhaqankii xun usan ku dayanin ma fahmi Mm.
dhibka ugu horey horta qoyska uu maaragtay kusoo kordhin karaa taa ilmihiisa waxaa kamid ah inay maaragtay uu yidhaahdo maaragtay iska ilaaliya ama ciddaas iska jira ama maaragtay bulshada iska ilaaliya ama uu dareen geliyo mafaham Mm.
ama maaragtay qoyska jiiraankiisa uu maaragtay sawirkiisa ilmihiisa uu ka dareen geliyo oo maaragtay si waxan uga sheekay mafaham sax
marka waxaa wanaagsan qofka inuu isaga maaragtay wanaagga xigsado oo maaragtay ilmihiina wanaagga uu baro ee dhaqanka wanaagsan uu baro ayaa maaragtay uu kusoo kordhin karaa qoyska maaragtay inuu asagana tigis lagaga dayda marka dhan mafaham sax
marka horta waxaanu leenahay maaragtay nin walba isaga ha iska raadiyo inuu dhaqan wanaagsan oo maaragtay xagga alla kacabsi ah oo sida jiiraanka la faray ama hataa maaragtay qof muslim ha noqdo ama qof gaal ha noqdee inuu maaragtay jiiraan wanaag maaragtay eh, maadaama bulshada nooc walba ay ka kooban tahay in horta isaga dhaqanka wanaagsan inuu isaga maaragtay aa- ee maaragtay oo looga daydo baa wanaagsan ma garan Mm.
marka waxaanu leenahay nin walba ha iska raadiyo dhaqanka qaabka uu wanaagsan yahay waxba yuusan dadka dareen gelinin oo maaragtay mihiisana dareen gelinin uusan shaki isgelinin oo maaragtay isaga ha looga daydo dhinaca wanaagsan baan leenahay mafaham aad baad mahadsantahay eh, salaad abdiraxmaan shukran saaxiib
Salam.
aad baad mahadsantahay salaad gaarisa u mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
helo waa ku salaamaya walaale
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa kuma
magaalo kore warramo buli tawfiiq waaya soo dhow oo ku salaamaya barqo wanaagsanniya waa dhani gudagala haye
qofka magaas toosan yahay baan waxay wax wanaagsan markii la arko waa isagana waa lagu dayna aha
marka hadiiba adigaba aad qalloocon tahay maaragtay laga cabsanaa ee, wax lagugu dayna oo lagugu soo raaxa malaha mogtahay sax
marka qoyskana waa un adduunyada dhammaan waxay ku dhisan tahay waa un qoys ma garaad haddaas wanaagsaana dadka kalena wanaag unbay ku raacaan hadday isxumaadana dadkana waa- adiga finadiisa dadka kala gaarsiina ma garaad mhm
marka ilmahana maaragtay un wixii maaragtay halaawsan maxaa un ka hadlay waalidka dhale Mm.
marka aad baan ku salaamaya barqoona shukran saaxiib aad baad mahadsantahay waa ku mahadsan yahay saaxiibkaasi daqiiqada yar oo kooban aya dhegeysan inoo soo hareen macalinka raadiyaha maqli doontaan haddii ay baaraali ka noqdo bal qadka telefoonada iyo saaxiibada inta yar oo inoo soo hartay doonayaan barnaamijkan ay ka qayb qaataan aragtida fikirkooda ay ka dhiibtaan bal waxaynu ugu soo biirinayaan mise aragtida fikirka muhiimka ah mujtamacana waxa tar u noqon kara dhegeystayaashaan siinaya walaal soo dhow ku salaamaya magacaaga
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa umu saabiri waan ku salaamaya walaal soo dhow masaabiriin
horta adduunka arkaysa qoysku horta wuxuu ku dhisan yahay aabbiyo hooyo halkay ku sugan tahay
gaaris haye
haddii aabbiyi hooyaa dhaqanka wanaagsan iyo maxay aheeday wada dhaqashada wanaagsan iyo tarbiyada ciyaalka haddaad hagaajiso mhm
qoysku wuu hagaagi aha
ma markaade waxa waaye nin kastana waxaa awlaadiisa markuu saabuqu dhow wuxuu ku tarbiyeeyo ama qoyskiisa uu ku maamulo xag aabihii hooyada labadooda unbaa ka aakid ah sa
marka wakaas hooyo salaamaya shukran mami way mahadsan tahay musaabiriin gaarisa dhegeystayaal halka qadka eh, dabcan hal dhegeysta qadka telefoonka siinaya kadibna barnaamijkan soo xiraya dhegeystayaal Een, xigaha ayaa siinaya walaal soo dhowaan ku salaamaya magacaaga
salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf waxaana barqoona soomaaliga ruqoy kaunti wajeer soo dhow walaale
waan dhow walaalkay horta maasha allah arrimo aada u qayn badan oo iska dhawaajisay mhm walaalka cismaan shaacsan horta waxaa le ilaahay ha caafiyo inta xanuunsan oo dhanna ilaahay ha caafiyo amiin
haddaa u gudagalo mhm
yuusuf waa qoyska degan maasha allah qoyska haddii la yidhaha wax aada iyo aada u qayn badan waaye
sax waana dad lagu beero in lagu beero mudan oo macnaha sami oo ayaga isma- ismaqlaayo oo ayaga isfahmaayo oo ehelkooda xariirinayo oo waalidiinta xariirinayo oo caruur tarbiya wanaagsan taray oo meel kasta ka dheeli taray mhm
marka ma ahna bulshadana waxaas wanaagsan unbay fiirisaa oo dadka wanaagaas unbaa dadka laga fiiriyaa maahana dad hadda wax yar qallidan aada iyo aadaa loo nacay bulshada aada bay u necebtaa haye
marka qoyska maasha allah waa waxaada qayb badan walaalkay barqa wanaagsan aan kala isku wacan waxaad ba mahadsan tahay ruqiy xuseen dhankaasi wajeer xigaha kale ayaan siinayaa soo dhow walaal magacaaga
Hello, magacaygu waa Maamo Sodor Mandera.
soo dhow
Waa dhawaan.
mhm
Marka hore waan ku salaamay dhegeystayaal.
shukran
Marka labaad, mhm
ah, qoyska fi- qoyska fiican baa maaha mhm
iyo qoyska kale.
qoyska fiican muxuu waxtar ugu leeyahay bulshada koorme waxna uu taraa Wax badan buu wax u taraa, mhm wax badan buu waxtar u leeyahay. Qoyska fiican weliba hooyaha- hooyada weliba qoyska fiican hooyada waaye.
haye Meeshay fiicnaanta ka socoto hooyada waaye.
waa sax
labada qof haddaad ilaahay aad la kalmeeyo labada qof qoflay lagu socdaa moogi labada fiican mar lagu soo fadhiiso ilaahay ma laha haye
midaa fiican midaa xun midaa xun midaa fiican hadduu midka kale midka kale uu uu dhulka isu dhigin mhm oo loo farado isku labadii farado ilaahay kale ka dheereeya ay loo farado isku ay noqdaan mhm meesha haka soo baxa malaha sax
ilmaha allaysan ilmaha shaada aragta waa ilma hooyo soo tarbiyay tarbiya fiican bay haysaa ilmaha hooyada tarbiyayn ma aabbaha banaanku suqu kuleema ilmaha aabbaha subxii wuu baxaa mhm mid safar buu galaa mid meel buu aadaa mid cid kale buu leeyahay mid meel kaloo madaxa ku laabmaa mhm waxaa ilmihii hortaagan hadduu moodka helin hooyadii waa sax
hooyada hadday ilmihii hagaajiso ilmihii waa hagaagayaan mhm waa hadda iyadana hagaagsan tahay naftinkeeda ay hagaagsan tahay mar hore meel qoyskan ay kasoo baxdo sax
hadday iyada qoys khataato kasoo baxdina wax khataatan baa iyadana sidii moo wax fiican ma helaysa mhm
marka qoyska waxa ugu horeeya oo maamulka hagaajina oo cidda hagaajina hooyo waaye aabbahana ku dar isagan tarbiyada wuu leeyahay ilmihii la hagaajiyo meelay kasoo baxayin marka maxay bulshada usoo korinaya marka eh, maama suubanay haddii hooyaday wanaagsan tahay wax badan wax yaa hooyadii hadday wanaagsan tahay aabbihinu wanaagsan yahay ah.
maxay soo korinaya marka bal mujtamacii ama bulshadii say tusaale dadka ugu qaadan karaan eed waa maqlaysay waxa saaka laga hadlay maama suubanay laleeyahay waxaa dala dhalaya ubad ma ah waxaan caruur ma ah baa lagu hayaa cid waliba ay ku haysaa ilmaha waxba ma qabaa ilmaha hal alaa waa ubud waxa waa hadlaynaa waa waalid waalid weliba siba hooyada aan dhaha sax waxa ilmaha hadlaynaa hooyada waa hooyada ilmaha kasaqdureelin
maama suuban way mahadsan tahay dhegeystayaal khadkaa ka go-ay waan uga mahadcelinayaa fikirkeeda aragtideeda Eh, shukran dhammaantiin shukran shakuur wa shukran jaziilan dhammaad dhammaad eh, saaxiibada ka qayb qaatay fikradooda aragtooda ka dhiibtay barnaamijka ogaan halkaas oo ku saabiraya saaxiib lama sii wadi karayo Eh, maxamed cabdulaahi mandheera cusmaan ifo maxamed aadan raamu yusra raamu faduma mandheera cadeey gaarisa salaad cabdiraxmaan gaarisa oo musaabiriin gaarisa ruqiya wajeer iyo sidoo kale dhegeystayahaad ugu dambeeyey maama suuban mandheera aad baan uga mahadcelina aragtooda fikirkooda weliba dhegeystayaasha qaar aan laga yaaba inaan ka tegin magacyadooda aan xas- aan xasuusanin laakiin shukran ayaa leeyahay dhammaantooda meel walbay joogaan Sh- dhegeysan maalinta barito xaaladaha guud ee wadanka ayaa ballan inoo ah dhegeysan inta ka hore waxay naga tahay sidaas nabadgelyo marna mawjada iska badan si wararkii barnaamijyada aysan niil aafin saaxiibayaal sidaas nabadgelyo dhammaantiin dhegeystayaal